dumarka na dhale ee soonahayagu waxay ku hadli jireen inaan halkan keeno waxay la noqotay wax ku habboon xaaladda imika muxuu ahaa ayna taagan haddii aan haysano laba nin oo midna shariifka yahay midna cumar cabdirashiid yahay oo dhallinyaro ah meeshay wax ku soo barteen iyo siday u eg yihiin iyo muxuu ahaa aqoontooda iyo waxba nagama gelin laba haddii laba nin oo hogaaminaya qarankii maanta ummaddu dooratay waa inaan sidaa ku horkacnaa sidaasaaba daa'u nooga kaca inaad maxay u baahan tahay maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay dowladan economic power dhaqaale ma haysato stability degitaanna ma haysato nabadna ma haysato waktiguna waa ku cidhiidhi dadkii loolan jiro human resource waa dadkii waxbartay ee kaadirkii wax wadi lahaana way kala yaaceenoo dalkii way ku yaryihiin waxaana inaga lumay waxii la odhan jiray awood siyaasadeed waayo cidinku dhagaysan mayso haddii aanad dhaqaalo lahayn marka waxa hor yaala dowladda waa intaas waxay u baahan tahay inay wax ka qabatana waa taas waxa kaloo hor yaala in qabyaalad i ahayd waxaan ka rajaynayaa dowladdan cusub anuma lihi dowladdii hore yacni waxba ma qaban siday u sheegtay xildhibaanka guulba guul baa lagu dul dhisaa guul bay keeneen dowlad bay soo dhiseen siday doonaan ha ku soo dhisaan ha waa xegadaacday waa la gaasiray waayo innakaa gaasiray haddii la wada taageeri lahaa way haru mari lahaayeen iminkana waxna nagama khasaarina wixii ay dhiseen ayaa tanna lagu dul dhisay oo waa laba isku dul dhisan markaa inaan ka rajaynaynaa inay baabi'iyaan waa waxyaabaha durintoona taa wayna baabi'iyaan waa inay heshiis la galaan wanaagsan oo daacada oo nabad ku dhisan etoobiya iyo kenya jabuuti iyo united states of america inta weliba gaar ahaan ninkanaan qaraabada nahay intuu meesha ka madax yahay
waa obama
in muxuu ahaa loola tago united nationska brobosal waa inay dowladdan ula tagtaa harumarinta qaadirkii wadi lahaa dalka maaha aniga iigu dar hebel oo hebel ma ku jiraa ma inoogu jiraa oo yaa inoogu jira maya taasi waynu soo dishay yaa iigu jiraa waxa weeyaan dadkii lahaa hebel baa noogu jira bal su-aal weydiiya muxuu kuu qabtay kii kuugu jiray waxba wuxuu ku keenay dagaal wuxuu ku keenay xolaad wuxuu ku keenay dadkaada oo la ugaadhsado wuxuu ku keenay in magacaada lagu noco talkii oo dhan wuxuu ku keenay kii kuugu jiray iska ilaaba iyaa noogu jira iyo kumaan noogu jira iyo kumaan gashanaa dhaafa waa inay noqdaan nin la tababaray oo xifad u leh wadidda dowladda xataa may qabiil qura wada noqdaan hadday aqoontii leeyihiin waa in la taageeraa ta ugu dambaysa hadalkaan ugu badiyey waxaan doonaynaa isku imaajinkeennan iminka halkaan isku timaadeen daacad bay naga tahay inaad taageertaan dowladda intiina halkan timi bosta way badan tahay qaar shaqay ku maqan yihiin qaarna halkanay joogaan qaarna damba kama lahaa wixii socda marka inaan ku dayano maaha kuwaan danta ka lahayn waa inawaa inaan teena samaynaa oo iska ilownaa kii aan dan ka lahayn soomaaliya iyo soomaalinimada markaa communitiga soomaaliya waxaan doonaynaa inaan bannaan baxno wiikan soo socda inaan muxuu ahaa sidaan u dhannahay tusno in adduun weynaha inaan tusno inaan taageersannahay dowladda si loogu ogolaado in dad loo tababaro si loogu ogolaado in lacagaha loo sii daayo si loo ogolaado oo ay ugu degaan dowladaha shakisan sida ay u arkaan inay soomaalidu ka wada mid tahay waxaan jeclaan lahaa inaan iskugu soo baxno boston lagu daydo canada yurub iyo wixii soomaaliya joog waa inaan bilownaa waxaa la yidhi boston waa biifle biifle waxa weeyaan qofkii wax bilaabay joogsan weydo malcom x baa wax ka bilaabay way socotay maanta waa ka bulvar malcom x baa jira waxaa jira ninkii la odhan jiray muxuu ahaa martin luther king halkan uu ka bilaabay halganka maantana waa kuwan madaxweynaha ka ah maantana waxay ku dagaalamayeen noo ogolaada inaan footayno maantana madaxweyney ka yihiin marka waxa weyaan wixii aad u dagaalantaba waa helaysaa reer boston hadday boston biifla tahay aan dhaqaajina soomaaliya oon idhaahno soomaaliya hala taageero hiiliyahooda
taasi wuxuu ahaa xasan faarax warfaa